subax wanaagsan dhegeystayaal halkani waa raadiyaha dalsan kuna soo dhowaada qodobada ugu waaweyn warka subax faahfaahinno dheeraad oo ka soo baxaya qarax lagu dilay guddoomiye ku-xigeenkii degmada yaaqshida gobolka banaadir wasiirka gaashaandhigga oo muqdisho ku qaabilay taliyaha cusub ee ciidamada africom dowladda ingiriiska oo sheegtay inay soomaaliya ka taageerayso dhaqaalaha iyo dib u habeynta hanaanka maaliyadda soomaaliya al-shabaab oo ku hanjabay inay weeraro culus ku qaadayaan gudaha dalka kenya heshiisa hordhac ah oo laga gaaray dagaal gobolka galguduud ku dhex maray laba maleeshiyo beeleeda wararka dibaddana waxaa ka mid ah ciidamada booliiska dalka madagaskar oo dilay kow iyo toban qof oo dabadbaxyaal ah iyo tigreega dalka itoobiya oo beeniyey inay qabsadeen magaalada waldiya ee gobolka amxaarada
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trig iyo forg internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trg iyo forg balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
waa subaxnimo talaado ah taariikhdu waxa ay ku beegan tahay soddonka agosto sannada laba kun labaiyo labaatan intii aada maqasheen waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynay warka subax iminkana kusoo dhowaada qodobadaasi oo faahfaahsana waxaa xalay xilli dambe qaraxa lagu dilay guddoomiye ku-xigeenkii siyaasadda iyo maamulka ee degmada yaaqshiida macalin xuseen oo lagu magac oo ku magac dheeraay filla weyne xilli uu ku sugnaayay meel ka mid ah xaafadda buulo maaxaay ee degmada karaan ee isla gobolkani banaadir gudoomiye ku-xigeenka arrimaha waa gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada yaaqshiid cabdulaahi shiilow ayaa xaqiijiyey dilka gudoomiye ku-xigeenka siyaasadda iyo sidu waa siyaasadda ee degmada yaaqshiida waxaana uu sheegay in qaraxa loogu xiray gaarigiisa goobta uu qaruxu ka dhacay ayaa waxaa tagay ciidamo ka tirsan kuwa laamaha amniga ee soomaaliya kuwaasi oo halkaasi ka qaaday meydka marxuumka waxaana wararku qaar ay sheegayaan in qaraxaasi ay ku dhaawacmeen qaar ka mid ah ilaaladiisa laamaha amniga gobolka banaadir weli kama aysan hadlin qaraxa lagu dilay guddoomiye ku-xigeenkii siyaasadda ee maamulka degmada yaaqshiida waxaana wararka qaar ay sheegayaan in qaar ka mid ah ilaaladiisa ay ku waxyeeloobeen qaraxaasi khasaaraha badan waa qaraxaasi uu ku geeriyooday guddoomiyaha laamaha amniga ee waa maamulka degmada iyo sidoo kale laamaha ammaanka wax war ah kama soo saarin oo ku aadan dilkaasi waa qaraxaasi lagu dilay guddoomiyahaasi markana haddii aynu eegno dowladda ingiriiska ayaa waxa ay shaaca ka qaaday inay soomaaliya ka taageerayso hanaanka dhaqaalaha iyo sidoo kale dib u habeynta maaliyadda wasiirka maaliyadda ee xukuumadda federaalka soomaaliya doctor cilmi maxamuud oo muqdisho kula kulmay safiirka dowladda ingiriiska ee soomaaliya danjire coty foster ayaa waxa uu kala hadlay arrimo dhowr ah oo ku aadan xiriirka u dhexeeya labada dowladood ingiriiska iyo sidoo kale soomaaliya kulanka oo ka dhacay xarunta safaaradda u k waxaa ka qeyb galay agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale oo ka tirsan isla wasaaraddaasi wasiirka iyo safiirka ayaa waxa ay ka wada hadleen xoojinta xiriirka dhaqaalaha labada dal iyo taageerada iyo dadaalada waa taageerada dadaalada dib u habeynta maaliyadda ee dowladda federaalka soomaaliya ay wado iyo sidii gacan looga siin lahaaya wasiirka maaliyadda ayaa waxa uu sheegay in shirkaas uu ahay mid muhiim ah uuna la yeeshay safiirka u k u fadhisa soomaaliya mrs cati foster iyo sidoo kale madax kale oo ka tirsan safaaraddan ay ku heliyeen shirkaasi waxaana uu intaa ku daray in ay si gaar ah uga wada hadleen dib u habeynta maaliyadda iyo sidoo kale xoojinta wada shaqeynta hanaanka dowlad wanaagga ee mashaariicda horumarineed ee soomaaliya ay ka fuliso dowladda ingiriiska wasiirka ayaa intaa ku daray in dowladda ingiriiska ay door muhiim ah oo muuqda ay ku leedahay hanaanka horumarinta dhaqaalaha iyo sidoo kale taageerada dowladda federaalka ee soomaaliya waxaana wasiirka cusub ee waa wasiirka cusub ee maaliyadda uu wadaa dib u habeyn ku aadan hanaanka dib waa hanaanka maaliyadeed ee dalka dhanka kalena haddii aynu fiirino isla wararka xukuumadda ayaynu ku guda jirnaaye wasiirka gaashaandhigga ayaa waxaa magaalada muqdisho uu ku qaabilay taliyaha cusub ee ciidanka africom dhowaan loosoo magacaabay wasiirka gaashaandhigga ee soomaaliya cabdulqaadir maxamed nuur ayaa waxa uu la kulmay taliyaha cusub ee ciidamada mareykanka ee africom ee soomaaliya iyo sidoo kale saraakiil kale oo kalka taliyaha eenu ku heliyo kulankaasi wasiirka ayaa waxaa soo dhaweeyey taliyaha cusub ee africom generaal michel langley waxaana ku bogaadiyey doorka firfircoon ee horumarineed iyo sidoo kale nabadeynta amniga gobolka labada dhinac ayaa isdhaafsaday sida ay uga go-an tahay in la xaqiijiyo ammaanka guud ee dalka iyo sidoo kale in sare loo qaado dagaalka ka dhanka ah dagaalamayaasha al-shabaaba kulanka ayaa waxaa ka qeyb galay danjiraha mareykanka u qaabilsan soomaaliya taliyaha ciidamada lugta agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga iyo sidoo kale la taliyaha waa la taliyaal ka socda xafiiska madaxweynaha iyo sidoo kale ra-iisul wasaaraha wasaaradda gaashaandhigga ayaa muddooyinkii dambe xoojinaysay dagaalada waa dagaalada iyo sidoo kale howlgallada ay ka wadaan gobolada waxaana dhowaan wasiirka gaashaandhigga iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale ay tageen gobolka hiiraan halkaasi oo ay ku dagaalamayaan ciidanka dowladda iyo sidoo kale dagaalamayaal ka tirsan al-shabaaba waxaa sidoo kale kulankan intuu socday laga wada hadlay sidii loo xoojin lahaa iyo iskaashiga guud ee ku aadan dagaalada waa dagaalka lagula jiro al-shabaaba ciidanka mareykanka ayaa waxaa inta badan ay yihiin kuwo ka qeyb qaata dagaalada ciidanka waa dagaalada dowladda soomaaliya ee kula jirta al-shabaab iyadoo mareykanku ay inta badan soomaaliya waa soomaaliya ay ka fuliyaan weeraro xagga cirka ah oo duqeymo ah kuwaasi oo inta badan ay sheegaan inay la beegsadaan dagaalamayaasha al-shabaaba markaana haddii aynu eegno gobolka galgaduud waxaa dhowaanahan ka dhacayay dagaallo u dhexeeya maleeshiya beeladyo halkaasi wada dega iyadoo ay jiraan dagaallo dhowr jihe ah oo halkaasi ka dhacaya balse shir looga waa shir looga arrinsanayay heshiis hordhac ah oo la dhex dhigay laba maleeshiya beeleed ayaa waxa uu ka dhacay gobolkaasi shirka oo looga hadlayay sare u qaadista nabadgelyada iyo sidoo kale ammaanka guud ee degmooyinka iyo deegaanada gobolka waa gobolka galgaduud ayaa waxaa ka qeyb waa gobolka gado ayaa waxaa ka qeyb qaatay maamulada degmooyinka baled xaawo iyo sidoo kale ee gobolka waa degmooyinka degmada baled xaawo ee gobolka gado shirka ayaa waxaa goobjoog ka ahaayey saraakiisha ugu sarreysa ciidamada booliiska iyo sidoo kale nabad sugidda iyo militariga iyo mas-uuliyiinta gobolka gado kuwaasi oo qeyb ka ahaayey sidii kor loogu sare loogu qaadi lahaay shirkaasi waa shir waa shir shirarka wax looga qabanayo waa howlgallada wax looga qabanayo dhanka iyo ammaanka dhanka kalena dagaalamayaasha al-shabaab ayaa waxa ay sheegeen in ay xoojinayaan weerarada ay ku qaadaan gudaha dalka kenya al-shabaab ayaa sheegay in ay inay kordhin doonaan weerarada ka dhankaha ciidamada dowladda kenya iyo sidoo kale saldhigyada ay kenya ku leedahay deegaanada xuduudka ah ee u dhexeeya soomaaliya iyo sidoo kale kenya horey dowladda kenya ayaa dhankeeda waxay u shee waxa ay u shaacisay inay ka hortegi doonto dagaalada ka dhanka ah al-shabaab ee inta badan ay ku qaadaan gudaha dalkeeda waxaana al-shabaab horey tiro dhowr jeer ah ay ugu hanjabeen in ay weeraro culus ka fulin doonaan gudaha dalka kenya halka warkaasi aad kala socotaan dhegeystayaal waa raadiyaha dalsan muqdisho soomaaliya markaana qodobada dibadda ugu yaraan kow iyo toban qof ayaa ku dhintay dalka madagaskar kadib markii ay ciidamada booliisku rasaas ku fureen dad doonayay inay ciidamada booliisku ay u gacan geliyaan afar qof oo loo haystay inay afduubteen ilmo yar halka halka ay hooyadiina dileen dadweyne gaaraya ilaa iyo saddex boqol waa dad gaaraya saddex boqol ilaa iyo afar qof oo caraysan ayaa isugu soo baxay ilidda hore ee saldhigga iyaga oo dalbanayay in lasii daayo afarta qof ee loo xireeyay tuhunka ah tuhunkaasi hase ahaatee ciidamada booliiska ayaa diiday iyaga oo dadweynihii ku riday sunta dadka ka ilmeysiisa si ay u kala eryaan hase ahaatee arrintaasi xal waa ay keeni weysay waxaana ay waxaana sii batay buuqa iyo sidoo kale rabshadaha taasi oo horsheed waa taasi oo horseeday in ciidamada booliisku ay rasaas noolnool adeegsadaan waxaa la sheegay in qaar ka mida ah waa waxaa dadkii ku sugnay goobtaasi ay halkaasi ku waxyeeloobeen waxaana jiray sidoo kale dad watay hubka fudud sida baangadaha iyo sidoo kale midiyo kuwaasi oo dhibaateynta ka qeyb qaadanayay taliyaha u hadlayay booliiska ayaa waxa uu sheegay in dhacdadani ay ahayd mid ay doonayeen inay dadka oo in dadkaasi soo qaaday waa in dadkaasi ay soo qaadeen weerar maadaama sida uu sheegay ay xakameyn waayeen warkiisu waxay dhegeystayaal kala socoteen raadiyo dalsa waanaginta ciddii wararkayu segaan waxay dib kaga heli karaan baraha aynu internetka ku leenahay ee radio dalson dot com
wararkaad la haysaa hubsiima u helidoodiiyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa tala la hel